kadib markii muddo dheer ee doorashooyin lagu jiray waxaa ii caddaatay inaan magacaabo xasan cali khayre inuu dalka ka noqdo ra-iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jegada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdamaa dalkan muddo muddadii tobankii sano ee labaiy tobankii sano lasoo dhaafay dowladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa waxaan go-aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqayn doonno insha allah hadduu ilaah yidhaahdo uuna yahay shakhsi nadiif ah fakarkayga iyo vishinkayga ku shaqayn doona oo core value ama principalkan ku shaqayn doono ama asaaskan ku shaqayn doono ay kow ka tahay ammaanada dadka in loo ilaaliyo tan labaad cadaaladda inaan ku shaqayno tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqarada aan u naxariisanno oo aan caawinno arrintaa cadaaladda waa sidaan ku imid in shacabka soomaaliyeed oo xildhibaanada sharafta leh ee wakiilada ka yihiin ay si cadli ah iigu codeeyeen anigana waxaa ii muuqda oo aan istusay cor valion ii ah inaan ku magacaabo shakhsiga fiican shakhsigaan odhan karo wuxuu igula shaqayn karaa mabaadi'deyda waxaan u shaqayn karnaa shacabka soomaaliyeed insha allah waxaan rajaynaya inuu hawshiis ilaahay u fududeeyo waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo iyo golaha shacabka waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaah yidhaahdo si uu u guto waajibaadkiisa anugu waxaan haystaa muddo soddon cashaah inaan magacaabo maanta waa maalintii lix iyo tobanaad ma doonayo dalka inuu wakhti dambe ka khasaaro ama ka lumo isagana waxaan ku boorinaya marka la ansixiyo inuusan ka badan muddo shan iyo toban cashaah inuu ku soo dhiso xukuumad wanaagsan oo hufan oo runtii shacabka soomaaliyeed ee ugu shaqayn doonta mabaadi'da aan aaminsannahay dadka uu magacaabaya inay noqdaan dad wanaagsan oo shacabka soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqeeya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hawshaan noo fududeeyo hawshaan howl sahlan ma aha si deg deg aan doonayna inaan u galno howlaha ummadda ee noo idmatay shacabka soomaaliyeedna waxaan weydiisanayaa inay taageeraan taageero buuxsiiyaan bacdamaa uu yahay shaksi ila shaqayn kara